dhismaha hoteelka saxaafi oo ku yaala agagaarka isgoyska kilomitir foor iyo guud ahaan goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa ayaa burbur aada u culus uu kasoo gaaray weerarkii axaddii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxaafi waxaana qaraxa weerarka uu dhulka ku daray oo uu saameeyey shirkado isgaarsiin carwooyin ganacsi iyo dukaamo ka agdhowaa wadada laamiga ah burburka waxyaabaha qaraxa ka haray miraayado soo daatay iyo dhiig dhulka ka muuqda ayaa muujinaya waxyeelada iyo dhibaatada qaraxan uu geystay hoteelku dhammaantiis waa buux isagoo ah seventy two rooms haddee kolleyba dad badanna waa degeenaa hoteelka oo aada u tiro badan oo iskugu jira xildhibaano iyo dowladaba iyo shaqaale iska caadiya ganacsataba wasiirdoolayabuburka oo aragtayna gaaray hoteelka dhibaataa gaartay hoteelka aan yarayn wasiirka beeraha soomaaliya axmed xasan gaboobe ugaasbile oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo aan goobta kula kulmay ayaa sheegay in wax laga noxo ay tahay wixii meesha ka dhacay hase yeeshee ay muhiim tahay in cashar laga barto isagoo ciidamada dowladana ugu baaqay in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan wallaahi tallaabooyinkooda waxaa layidhi nin oo geelisu qaadan yahay orodyarow lama yidhaahdo dhibaatadanna waa dhibaatada caalami ah weeyaan waddamo naga waaweyn oo wax walba ay u dhisan yihiin ayay dhibaatadan iyo mid ka xunba maalin walba ay ka dhacdaa keliya waxay una tusinaysaa dadaalkii awalba aan haynay in lasii labanlaabo markaa dee dhibaato kastoo dhacda waxaa laga qaadanayaa muxuu ahaa waayo aragnimo iyo xadarkeeda waxaa lai sheegay gabadh muxuu ahaa hoteelka iska deganayd oo shibil ahayd dalaalayaal war gabadha asrugu waxaanahay oo shadeed iskaga deganayd oo dembi ay leedahay aysan jirin inay xabad ku dhufteen marka dadka noocaasa ee waxay tixgelinayaan iyo waxay badbaadinayaan midna aan jirin dee in laska uun wixii dadaal laga geli karo laga galo awalba lama gaabsanaynin isbitaalada magaalada muqdisho ayaa waxaa weli yaallo dhaawacyo fara badan oo ka dhashay weerarkii hoteelka saxafi waxaana dhaawacyadaasi ka mid ahaa cabdiqani tahliil oo ka mid ah shaqaalaha hoteelka uu ku dhaawacmay qaraxii labaad oo sababay gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay dibadda hoteelka wuxuuna iga waramay wuxuu goobjooga u ahaa isla markii anoo ragga waardiyahaas beelaan tagtaagnahay hebelow inta ka soo gala ayaa meeshii qarax ka dhacay sidaasaa anna meesha ku dhaawacma marka gacantaanna waa jeexmatay oo dhowr qoodobaa laga tolay lugtaanna sidoo kale firira igaga dhacay markiiba waa gurguurtay nin odayoo yaqaanaa gacantii qabto ilaa shifo i geeye anoo weliba dhahaya war meel la aadi kara maahana meeshaan dadkii waa ku baaba'een meeshaan dhinacan ka badbaadina odayga igu xanaaqayo war soo baxdaa dhig baxaya sidaasoo lagu waday marka dhimasho iyo dhaama waa dhuumnaay nin hore awal hor dhaawacahoo la soo dejiyo baabuurka dabadiisa yaalay iyo mid kaloo la dhaawacayoo meeshii taala iyo nin baallaha ku gambaraa intaba waa madoobaaday goobaha waxyeeladu gaartay qaarkood ayaa dib loo hagaajinayaa halkaasi oo fuundayaasha dhismaha ay ka muuqdaan si la mid ah shaqaalaha korontada ayaa dib u xiriyey fiilooyinka korontada oo qaraxay rasaastu jareen inta uu weerarku socday waa kan mid ka mid ah shaqaalaha shirkada korontada beeko ee magaalada muqdisho oo arintaasi ka hadlaya shaqaalaha beekan ka tirsanaha aniga waxaa khasaaraha u geystay waxaa waay fiilooyinkii oo soo jarjaray oo maarata qaraxu oo soo jarjara aan ka shaqaynaynaa
si kastoo ay tahay weerarkii maalintii axadda al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan toban seenab abukar maxamed v o a muqdisho